laba arrimood baa jiray sanada kan wayna soo wajahay arrin waxa weeyaan sanadkan roobkii dayrtu aad bay ugu yaraayeen meeshan deegaankan seemade abaar baa ka jirta biyo la-aan motor clear ayay lahayd motorkiina wuu jaban yahay oo ilaa hadda muddo bil ah wuu jabnaa marka arrimahaas mooyaan oo biyo la-aantaas iyo abaarta maana sidoo kale xaaladdu waa caadi deegaankuna waa caadi waa xasiloon yahay waa degan
guddoomiye waxaa jira ceelkii inuu jaban yahay haatan
ilaa hadda ceelka wuu jaban yahay marar badanna yani sanadan keliya maahan sanado badan oo yani hadda sanadiina soo dhaafay cilad ayaa jirta oo soo noqnoqonaysa oo mar allaaliya markii la sameeyo mataqaanaaye aduu laba ka saddex bilood ayuu jabahaya kabacdi oo cilada ay soo noqonaysaa marka ciladaani hadda ceelka uu la fadhiyo cilad hadda maanta keliya maahan hadda ceelka wuu fadhiyaa muddo hadda yani bil ahna wuu fadhiyey dhowrkii sano haddayna dhaafina sidaas oo kaleeto iyo mataqaana u fadhiisanahayey way jirta yani mataqaana mar kastaba in la daba joogay oo yani lasa samaynahayey oo hadda yani ciladbixin lagu dayahayey laakiin ilaa hadda ciladii yani mataqaanaaye laguma guuleysan yani mataqaanaaye in ceelkii la cilad bixiyo
waa garta halka oo ceelka cilada ka qabo iyo markii hore ma saameyn intee la eg baa udhexaysa
anagu hadda waxaan isku leenahay kolley inkastoo hadda yani mataqaanaaye yani qeymeyn aan lagu sameyno yani mataqaanaaye dad hadda yani aqoon ule yani xaaladan ceesha aysan weli imaanin laakiin hadda yani mataqaanaaye waxaan kolley yani la saadaalinhayaa sida hadda ay sheegeen motoristiya ceelka iyo dad kaloo mataqaanaaye yani ka agdha dhawaayo arrintan yani u dhuundaloolay waxaa loo badinayaa hadda dhinaca bamka inay tahay ciladan hadda ceelka u fadhiyo
marka xoolaha iyo dadka deegaanka ku nool xaggee bay biyo ruraadsadaan ugu dhow biyo
wallaahi hadda yani ceelka hadda wuu jaban yahay deegaanku yani ceel gacmeed ma lahayn fiican xoolaha deegaanka ku filan baraagihiina sanadakan ma ay biyoobina way ooman yihiin marka xoolihii yani hadda mataqaanaaye kolley un wixii carada weli xoolihii way joogaanin hadda waxna yani mataqaanaa way ka durdurkeen waxna hadda yani mataqaanaaye dhinaca hoose adduunka ilaa hadda xoolo ayaa nagu soo guuraya sidaasoo haddana ceelkii isagii oo jaban oo haleysan oo ayan biyo jirin ayaa mataqaanaaye deegaanka ilaa hadda xoolo ay nooga imaanayaan deegaano kale oo nagu soo guurayaan sababtuna waxa waxa weeyaan dhulkan adduun baa la yidhahdaa waa dhul dhul cawseed ah marka waxa weye jihooyin fog ayay xooluhu nooga yimaadaanin dhinaca hadda mugaal ayay u badan yihin xooluhu ay nooga imaanayaanin oo dhinaca bariga ah marka sidaasoo ay tahay iyadoo biyo la-aantaas haddana meesha ka jirto haddana lagama maarmaan weeyaan deegaankii oo dee xoolihii way imaanayaan nin oo caws bay usoo doonanayaan waxaa idiin dhow deegaanka jariiban isaga biyo ma loo raadsan karaayo biyo midi kugu dhow yihiin marka loo eego xagga masaafada
wallaahi hadda yani mataqaanaa masaafo ilaa konton kilomitr ayaanu isu jirnaa degmada jariiban marka waxa weeyaan deegaankan hadda seemade xoolaha jooga xoolay ama waxa weeyaan deegaanka jirian yani inay u biyo doontaan yani way ku ku adagtahay way ku fog tahay waxa weeyaan marka dhulka dhulkani waa dhul yani mataqaanaaye kolley haddii un la maarmi waayo annaga hadda biyo nooga sukaya ma jiraan degmada jiriiban laakiin waxay ku tahay dhib ayay ku tahay wax badan oo aan gaari karin baa jira oo yani mataqaanaaye aan gaari karin haddii ay tagaan inoo biyo ka helaana waxaa laga yaabaa dhin daadka inaysan mataqaanaaye ka heli karin marka meesha keliya waxa weeyaan baadka iyo biyuhu ay iska saaraayeen ee laga heli karaya xooluhu ka heli karayeen haddana yani mataqaanaaye ay usoo hayaamayaan ilaa hadda aad arkaysid iyadoo meeshii meeshii wadankii sidaa uu biya la-yahay deegaankii ilaa hadda aad arkaysid xoolo usoo guurahaya oo imaanahaya oo yani xataa degmada jirima xaggeeda ka imaanaya oo dhinaca hawdka ka imaanaya oo dhinaca mudugga ka imaanaya oo waxa weeyaan sidaa ayaa mataqaanaaye iyadoo ay deegaanka u biya la-yahen haddana waxa weeyaan ay lagama maarmaan u yahay deegaankii oo dhinaca cawska iyo baadka looga maarmi
waxaa jira guddoomiye hay-ado ku shuqle ceelasha biyaha ayagu ma idin soo gaareen oo ma idin yimaadeen
maya maya ilaa hadda ma hayno yani mataqaanaaye way jiraanina waan maqlaha inay jiraanina yani mataqaanaaye laanta biyaha gobolka mudug laakiin ilaa hadda kama hayno yani mataqaanaaye wax yani mataqaanaaye gurmad ah oo toos ah iyo xataa xiriir fiican toona kama hayno ceelku wuu jabaa dabeedna waxa weeyaan way jirtay hadda ka hor inay yani ay yimaadeen qoladan baasiweyn oo dhinaca eesha qaabilsan gobolka laakiin hadda ma aanu hayno sanada kan sanada ko sanadka hore waynoo yimaadeen sanadka xiga waynoo yimaadeen laakiin sanadkaana ma hayno aada iyo aad baan mataqaanay u daahsanay aada iyo aad baan mataqaanay waxaan uga tabanay dhinaca abaasi weyn inay mataqaanay xoogay ka lug jiidayso yani mataqaanaa deegaanada tan imaanshahooda annaga wax ugu wacan ma naqaano annaga waxa weeyaan aada iyo aad baan usoo dhaweynaa aada iyo aad baan ula shaqaynaa wax dhib oo haddii yani mataqaanaa nala ka tashanayaan ma jiraanin deegaanku waa caadi deegaanku waa deegaan nabada deegaanku waa deegaan mataqaanaaye cid kaste yani mataqaanaaye ama haayad ha noqoto ama mataqaanaaye mid dawliga ha noqoto ama mid kale ha noqoto looga soo dhaweeyo oo laga jecel yahay marka anagu ma hayno qolyaha ceelasha ma hayno wax hadda yani mataqaanaa tillaaba qaadeen iyo wax gacan iyo wax gurmada ilaa hadda kama hayno ugu dambeyntii maxaa ugu baaqaysaa maamulka gobolka muduga heer gobol hay-adda baasweyn iyo dowladda puntlandba
waxaan anigu ugu dambeyntii aan ugu baaqayaa aan baaq u dirahayaa dhammaan yani mataqaanaaye marka ugu horeysa dowladda puntland gobolka mudug hay-adaha ku leh ku shaqo leh yani barnaamijkan xagga biyaha mashruuca biyaha in ay mataqaanaaye ay gacan ka geystaan meesha waxaa kasoo socda yani mataqaanaaye haddii aan ilaa hadda gurmad aysan helin waxaa khatar ay u tahay in ay ka timaado yani mataqaanaaye wax yani biyo la-aan yani in ama dunyu ama dad ay ugu dhintaanin bay taagan tahay iyadoo hadda yani xilligii diraacda oo inoo bilowday diraacdu waa waktiyada aada iyo aadka u kulul ee deegaanada tan yani mataqaana cibel ahaan marka diraacdina hadda way noo bilaabatay ilaahay baanu ka rajaynanay yani ka baryaynaa inuu noo dhib yareeyo inuu biyo sahlan in siiyo waxaan ugu baaqayaa yani deegaankan xataa hal ceel uu lahaan jiray ceelkiina wuu ka ciladaysan yahay xataa asagoo usan ciladaysaneyn buusan xataa markii uu caadi u shaqaynayay buu xataa ciriiri ku ahaa dadka iyo dunyada deegaanka marka waxa weeyaan waxaan ugu baaqahayaa dhammaan yani mataqaanaa dowladda puntland iyo yani laanta gobolka biyaha iyo maamulada hay-adaha yani ku shaqo leh xagga biyaha gobolka in meeshaan xaalada biyaha yani aada iyo aada mataqaanaa gacan looga siiyo baaq intaas ayaan u dirayaa